bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu amiin fayla kulanta fayla akhyaaray meel walboosi roogtaan iyo iswalboosiniin dhegaytaanba ha ka dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo wakhtiyadan oo kalanku baratan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markili kuraaba hamiinka jimaadaha sabtida hooyadaata hamiinnimo ehedow isniiniya hooyadaata taaragdaniya kabeeganta afarta bilaah tumilama sannadda labada kun iyo tumilita qodobada barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal hamiinnimada uuna siinhaynaysiina dhega doontaan haddii ilaahay sar waliba ku mid eh deegaano ku tirsan gobolka baay gaar ahaan deegaanada hooskooda magaalada baydhabo ee gobolka baay weliba laha ku sheegaaye in xilligan iyo ku jirta abaaro markaas iyo saamayeen dadkii iyo duunyadaba welina dadka deegaanadaaska nool iyo kuqayli dhaamiyeena abaaro ku jira deegaanadaas iyoona baaq injeediyen maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in iyo sidanka dhaqsiyaha badan biidhaamin iyoon sameeyaan barnaamijka kulanku warsan iyo dhegaystayaalka dheega doontaan dadka deegaanada magaalada baydhabo hooskooyow oo markaasa idaacadda warsan hala hariiran isla markaasna cabasho ku muujiyayaan abaaro ku jira deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba guud ahaan soomaaliya taasoo kale qodobada kulanku warsan hamiinnimadan uuna siinhayna weliba ku mid eh bili tumanaad sannadkan weliba markaas degmada tiyeglow ha ku bugtaalay dad eed in fara badan oo in iska jara hanraab owlaad iyo weliba dad da'e walina iyo hadeerena magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool tan iyo inti iyo hadeeren weliba la sheegay in xaaladaha dhiniga bini'aadamnimada iyo ka haysata magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool dhiniga caafimaadka walbarashada iyo biyo ee dadkii ha ku bugtaalay tiyeglow xudurna wakhtigan iyo roogaan xaaladda tiitiyo barnaamijka kulanku warsanya dhegaystaalka dheega doontaan una waraysi dheersiin ku hayno guddoomiyaga degmada xudur madmaalan emid taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal hamiinnimadan uuna siinhaynaysiina dheega doontaan haddii ilaahay usar waliba ku mid eh xaflad sugiin lahan agaasimi oo laka taagiraay musharaxnimada madawiinaga maamul goboleedka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan weliba markaas ayaa ku dhiday magaalada abgooye ee gobolka shabeellaha hoose maamulka deegaanka abgooye ee dhiniga maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo shacab eedan fara badan yaa xafladaas ku qiib galan iyoona markaas sheegeen in iyo garab sugyiin madawiinaga maamul goboleedka koonfur galbeed oo hilligan eh musharaxan teegan kursiga madaxtinimo ee soomaaliya taasoo kale qodobada kulanku warsan dhegaystayaal hamiinimada unasinhan weliba ku mid eh ashir sadde maalin ku dareeray magaalada caasimadda ee muqdishow islamarkaasna inaan ku hadalaya aafooyinka masiibooyinka dhiniga abaaro iyo weliba fatahaadda isu sameeyey webiga shabeelle yaa weliba geeka ra-iisul wasaare ku-xigeenka uuse magaalada caasimadda ee muqdisho waa ka gebagabaayay shirkaasadiida maalmo dareeray walina uuse ku hadalay in abaaro dalka ku jira xilligan lambaahanyi in dadka soomaalida iyo iska taladaan kulunku warsanya dhegaystayaal ka dheega doontaan qudbud dheer oo markaas ra-iisul ku-xigeenka uuse ku jeedi shirka saddeeda maalin magaalada muqdisho ku dareeray oo uuse geeka hiri doorashadii xildhibaanada minko hoose ee baarlamaanka soomaaliya weliba geeka kuraas ku mid ee laka doorday magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ee maamul goboleedka hirshabeelle natiijooyinkii doorashooyinkaas ayaa ka dhammaadeen yaa kulunku warsan ka dheega doontaan magaalada qandala ee gobolka barina weliba dagaal andhexeeya kooxda khilaafada islaamka ee daacish iyo weliba dowladda maamul goboleedka puntland ciidamadiiyo iyo ku dareere magaaladaas lama maalin kureed markii maamulka puntland iyo sheegaan inuu duulaan ka qaadeen magaalada qandala kulanku warsanya ka dheega doontaan dhegaystayaal qodobadaas iyo qodobo kale ayoo ka jiraan wali haniisiyadan intii kulanku warsan intaynu ku guda jirnayahaasin gudbii doonna barnaamijka waliba ha saaray sida cali muse maxamed ateera cabdulaahi nuur aadan siina darees yahay saalax cali maxamed qaysta barnaamijka farsameeyaha ee markale iyo kulanka warsan waayahay dhegaystayaal mar kale kulanku warsanya hawadasan kulana barnaamijka kulankiiyo gudagalay qodobkan ka horeeyay hamiinimadan barnaamijkuuna ka fiiraan weliba uuse nagadeeya deegaano hooskooyow magaalada baydhabo ee gobolka baay weliba xilligan ku jira abaaro dadkiyo duunyada iyo saameeyan welina dadkaiyo kuqayla dhaamiyahayana biilaan oo xilligan deegaanadii iyo ku jiraan maamulka gobolka baay iyo koonfur galbeed soomaaliya iyo baaq iyo injeediyan welina iyo ku dalbadeena in biidhaamis deg deg elan sameeya xilaa abaaro dalka soomaaliya ku jira iyo eedan dheerati waanuu qaar ku mid ee shacabka deegaanadaas ka nool oo idaacadda warsan hala hariiri
magacayay cabdullaahi xaaji xasan yalexe dhuudiigankuna ka nool naxibiidow oroos hawaay kurseela dabgaada leexe abaar baahasan haddii wal kuqa wada lahaye eedamahali iyo duuli walba haadan ini gargaar ma aragne ada wal kasta ma aragne lakuqa wado unbaahanta sanadkii ay hagaay tahaytay maxtaha mawdani warooja biyo magalna walaago diglee iyo walaago gile ee waqabahi wala misjaad bahayna shimbira fuubsatay haddana beerosiliin abuuri abuuri jiilalu wala adaadu wala kabahi maharagaw wala xoole ee roogay oo luuleyla ka roogay arada beeraley intii kagayaa iyo duurkas linguuriya meeli dan ka ereen hadda biilaangayla ku awaadahaye haato wala haabladeena ini todobaadka dhahniyihiin oo ilaahay kaa nagada inida kaasuuga maanga
deegaanada abaaro ku jiraan xilligan aysan ka noolin magaalada baydhabanka injarta
way baan jarta labaatan iyo lama kilomitraan jarta diniga galbeed iyo kuku beeganta marka roobab yaa qubadi oo weliba deegaano ku tirsan gobolka mbaay ku qubadi deegaanada roobab ku qubadi jiraan ah
deegaana roobabka kubaday jaraan meelaha ninka horey oo roobabka kukubaday meelaha ninka dhow qofka lutiis ee lamasac yaan dareere meela roobka ninka bilowda u warooyaysimen
deegaanada marka ceelal iyo kiyaalaan ah oo dadka biyo markaas iyo ku dhaansidayaan mise ceelal ma kiyaalaan oo wararka waro iyo markaas dadka biyo un weydiisadayaan ceelkaa ninka dhow heeridiisi leere lamasac yan muktisliin socdeen usula maaba mufurun silsin horaan qaraba miyu waral waraabay waraabino eberu ilaahay ini roob sheeno lakadogsiga masini ma aragnaada gooyda biyaala la gaaro dad muslunga mase taakolaynaya haato dawladda dhaha haato koonfur galbeed haato mase dad ganacsata haato iniha la deerimo war kale biya la kahay mala aragaw dhinaga beero inkuranba dhinaga beero
beero silayn abuuri qoblakii la raayay soortalka amay haddinu reer adag leena walan safare hiraabti madilaha niimbaha bilaanta hiraabti salaadi ka tilleexsa mase todobasaa iyo mil maaragneeda oo jirow muse maaragneeda shabeelow leerawya lah guraysaasa lakaama haddii kale sada ee tallaaba mase naani bayow laku gadya laka aama dadka deegaanada ee abaaro saameeyey ee ka nool ma in iska jiraan ma dad xoolo dhaqatu ah mise dad beeraley ow
dadka dad beeralay ihu horta walay xoole qodeen abaarti lama kutumi gooti haayti oo abaarti ba'san haayti siinba ogdiinga hasuuqumeen waadiyaraay maaragna nafnaf elu esanayaalkan la abuudina intii horaan la guuri hogoodu inti roobtun haangnagna ya kaga maaragna mase diirbara ilaa lagudadid iyo eelban iyo maaragneeda mugdi a burburinku laraanka hasuuqumeen dadkiina maaragneeda hanagadeen wadankiyo isbuugana ilaahiyo miila ka baryaaheen walayo wahaayano hoole ee malaragaw wal ooyo qore wal aragaw qoro gaal intaas warduuyoka moola malaragaw bini'aadina rogo oo ilaahay baana tabaraysa waayahay walyaabo marka waktigan isin ambaahantiin ee sidan ka dhaqsiya badan laasiin dersi isin fadaasan may ay
may baan baahana sacadoo habta maxaan ragnaa ilaahay haddii kaweela ini biyo helna ini dadkaas raashin quudin ay helaan ini caafimaad lahan la geer wadankii maadaama kuleylku badadi wayba ilaahay xakameeyo kole ma aragnaa ini hataa cudur ma aragnaa shumbiyo muskubilaa ma aragnaa iyo hataa lukuyaaba ini daawo laha la beero raashin cuntuga gaara laha la beero biyo laha la beero walaamka doogna biyuntila kulli waa inoo xaywaanaad ena biyi ka noola walgargaare oo hasindeeri tan iyo intii abaaro iyo bilaabadeen haatoy dhinaga ee, jaaliyado dalka banaanshey ka nool hasiin ku deeraan ama ee, maamulka ee, gobolka baay iyo koonfur galbeed laasiin ku deersii jarte walaal haddayna rasmi ahaantiin sheega tuuliyahana hartutiinku hadalow lama kuntu maaragnaada tumiyisadidi sagaalisadidi dhatuun doolida hadda ulaada labada dhitoba afkama kusiya welishow madan qoyna sagaashanisadidi yunusom dhatuun gargaar kale isku dhaaf waldiniyadoo maraw jaraan waxa gabiir iyo walakagod midow jaraan malaayiin maaragnaada aragnay laakiin sagaashansadidi dhatuun hata doolida labada dhitocood hata horumar kasoo bilmiliyada malkuwoodan wana war ogiyey xaqiiqatagana lingaaya baydowdadni goban walkudiy waayahay deegaanada dad ee, unkubarakacay ama kubugtaali ee, abaaro daraadeena unkuroori jiraan ah dadka hoori fara badan ya jaraan birjo baydooyinka noola dadan sukor birjo xamar maaragnaada ee goydow meele raw ee ceelasha biyaha meeli kabeelaha sheebraayin raw ee godkii maaragna saydnaada abdalaha somoostis godkii hayti meele raw isbeedka faralansa ama warbiidley meele raw ya kaamateed yoyin wala kalen haan waa badeeri waayeni miilu wala baaburka raacayaan wa transportka raacayno miili kadeeriyaanba maabahaashadaanba walaal magaca yuusuf oo abdulqaadir xaaji dheere ka tegi kasi haa deegaanada abaari ka tusutay waljare madle maygu aan roobna maalinteena roobabka iyo kufug oo amalaqa qubadeen markan dadkan dad tabacasno walban walban haysno
yuusuf walgargaare oo dadka deegaankii oo sameeyan oo iskooyo walangabsideen haatoy biidhaamin dadka lan sameeyo jirana
haa jare amalaas maygu dadka biima haysna hatiba maalin weliba maygu miir oo warahaan oo hayne hataa lamustamal lansoodow yadiya ku dhaamiyaan yesheena oo jiidan amal walban daraan haddana bar haddii la diiro taxriirlayna ka diiraw haddii haddana oo biyo islan intilu intilka mugunyibe yaalkii oo walaas awan iyo rafaa diraw biyo ilaa intee lan dareere oo dadka markaasi oo ku dhaansadaaya
miir oo lamasa oo amar roobkii adag ubaday wareeka buisinta mara lansooday hatta nafti oo dadkii biyuhaana say lahaayo lakugumaade oo taxriir kafiyo walaas lan galaw biyo ma biyi beesala ka gadow oo dadka beesalaha ku siiwa mise eh, biyi markaas iyo caadi han dhaansadaaya
biyo biidaasala kagala meemee maybuahan warahan sagaaliyo walaasa ka dhisanan wal habeeyin sabdeedeere lan gale macnaha oo warwar amala lan giriye oo nafti oo dadkoo almadiskaletoodii biyo harkaagan lamadii lama roomaylisaas ilaalean caafimaadka biyo iyo furanba maya biyo bii nadiife mee biyo oo xareere oo wadagii waa badday nafti oo kaloo la luwaaye dadkisan biyo karafaa oo luwaasho karafaaday wasaga haddii isilishee nafti oo haddii lan karkarin raashin hataa marka karii kon maalmada dama kora marka walyaabo isin eh, codsadaasan may ay walaal ma hobtaan may buwaati walna nin kuqoobada kor kulley bilahay wal kuqoobada kore ini raashin lahaada diin raashinka naftiis dadka dadkalahayo rafaasno baahano amin barse ama le wal halaankiigu amin walan halaane biyo nafti on haysne saas walna nin kuqoobada fadaan ilahay wal kuqoobada kore kulley dhiniga daaqa markii una fiirina xooloo ku nool eh, dadka dhagadaayaan deegaanada isan ka noolin xooloo ilaa intee lan eh, lan foofiye oo weli biyo marku ku helaayan eelaha damada jiraan baydhon ku higaasa diinuunay koonfurta iyo ugu heshiisal jiraan maygo naftooba tartaan kana neef ama laf fadhiyano birshuyeelisheegay birshun talisheeni intaas kugu fidan wallan haynimale markaan xaaladaasa ka sugan yahay naftoo mar haay dadka miila diiraan luwaasii neefkina walba munguyo hadigaadan eraan
Wi-Fi 4G LTE. Main diang masalah dogongo mainin dang eh masalah rijalu malhurang internet na Wi-Fi 4G LTE.
ma aragna ima dheegna mugdo uurshayu ma gordow imay haayagna maren fayle mugdulku kubahaw maylato ahaa adeega myfi 4g lte markaatama doonto ulankii midigdiiska gobsada myfi 4g lte mataawiyaane mar horli in sheegay inay mas'aladiiska weeraw adduunyadan korshe intii internetka abtirsadaasa bulshadinkii ishaaratiyo myfi 4g lte uhay uhayta geeshe umudis balansadaaso internet lika hariira online niniska faanow ay koomoganaanay adeega myfi 4g lte bad i bere beled ii baadii beedka i goobta shaqa boos kastoo aada roogta kalabaashaal bulshada myfi 4g lte gu'ideerba guur interneedo usub global internet sidii galeyti
waayahay dhegaystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhaboyan oo dhugun sidaataan kulanku warsan qaybo je horya ku guda jirnee qodobka kale ee kulankuuna ka fiiraan hamiinimadan waliba uusanagadaye tan iyo intii dadkaa ku bugtaaliya degmada tiyeglow ee gobolka bakool waana hadeeri magaalada xudur waliba magaalada xudur iyo markaasa marti geliday dad eedan fara badan oo tiyeglow ha ku bugtaali xaaladda caafimaad dadka ha bugtaali iyo weliba dhiniga warbarashada ammaanka guud ee magaalada xudur waliba uu ku halkuweydinay gudoomiyaga maamulka degmada xudur madmaalan emid sida cali muuse oo warsan ku tirsan daaqadka teleefonka ku waraysaday
bismillaahi rahmaani rahiim marka hore sinsanaame shaqaalaha idaacadda warsan bayloa alxamdulilah iyadan faylana nabadgelyada oo kayo magaalmada gobolka bakool xudur alxamdulilah isbedel male xaaladda hadda jaawida iyadan dareemay
haye ee, gudoomiye ee, degmada ee, waliba marta siin rowana bulshooyinka kuqaxdii degmada tiyaglow ee gobolka bokool ee horeyna xaalado yaan ku jiran ee degmada may markaas horumare iyo samaysa dhilig arrimaha bulshada
runtii argaas jarta barakayaal oo tiiglu wax ku barakacay iyo barakayaal kale horey bandhuubay oo sida rabdu reer buurdhungle iyo garaswiine daa ku barakacay horeen ka suganayn runtii barakayaal fara badan ayaa rooga degmada magaalmada gobolka bakool cudur runtii armooyo haytay kolley walwiima ku qabsan laakiin haddii laku reeba koonfur galbeed marraashin sheenta jarta barakayaasha reer tiiglu kadib hay-adooyaan i c f dheerow dhiibkumada ilaa afar boqol dhiibojo amar walyar lacagee konton konton doolar siidi jiraan hay-ado kaloo hataan ragaasan boolbadkeho maana armayo dhaneeyowna shuugan runtii dadkii barakayaashii deeganka maana wayba linsuubi deegana linsuubi oo dadkii oo degmada xudur deganaay deegana suubiin deegana degnin alxamdulilah dhibaato kalam ku jirta alaab oo maacuni iyo alaab oo busooyin wasaasan wasi iyad oo maanaa jiararan leraw injiwaya ilaa shalay siyaasi ada barnaamij saasee kusu socda barakayaashii walyaroo saasa jiran ankastoon ka falanayn laakiin wala la bilaaway alxamdulilah wargaab gaabkaas ayaa socdaan gudoomiye markili kureeb hay-ado ee wala deershaha gargaarka bulshadii haquuqahay degmada iyo weliba deegaanada kaleed ee markaas xudur hoos koyaan ee boqol ku tirsan maamulkin oo horwiinta oo horkahay ee gudoomiyii degmada at may dhaqdhaqaaqiya ka samayteen ama an samayteen shacabkii dhowaan meelaha deeri markii hay-adoo likureeba maadaama horey cakarnaan ku jari degmada xudur
maamulku wala uu soobeeyey sameeyey runtii walaa tabartiisa sameeyey horta numberka uga sumay soo dhaweena suubi barakayaashii meelada deelana suubi meela deji meelaha dawladda meelo dawladda la tahay maanaa yadin suubi yada degin number kow ilaa toban maalmood ilaa hiyadiyoona tomas koonfur galbeed walaha ku geysayaan naftiya wayba garanta kahay degmada bulshada degmada maamulka garanta kahay ilaa toban bere raashin show iyo dejintiyo qaabkas maanaha helwiin intushaal shacabka reer duniyada bay badan ku qaadleen alxamdulilah nabadgelyadiiona runtii ilaahay suga nabadgelyadiiba nabadgelyadiina marka dadaal nabadgelyadiina suganta deegaanka dadka manaa barakayaashii marka diibaha oo maamulka kujeysidii runtii dejintaas dibadejintaas iyo qaabkaas kulli walbaan kujeysidii hadii maka wal maamulkadan suubi dadka maadaama barakayaal badan yihiin makafalan marka qayla dhaankiina suubinayno walahana deeri dhankaasoo kafalanayno walahana deeri hata walalin bilaawi hadii armooy warka deegaanka hatana siileen ruwan dadkii siileen barakayaashan kasuu yihiin waleeh ka daramahay dhankaasoo guud ahaanba abaaro ku jirta soomaaliya khaasatan gobolka bokool abaaro ku jirta dadka dhanba isku baabaasan dhibaatooyinka dhinaca bani aadanka iyo hoole kulliba dhibaato badan ku jirta marka yoo saasataa barkayaasha jiran armoya kulley baata armo qaabka meelfayla marohaya alxamdulilah hadii raadina gudoomiye goradii arante ee gargaarka ama ama isin dibdejinta in samayteen shacabkaasay dhiniga caafimaadka ee degmada xudur horeya aan ku jaran cuduro ay markaasay saamay dadka marka barkacyaalka reed hankanagadi ama degmada hadeeran jarana wal caafimaad dara ama ku awadahan markii la kuraawa dibdejintiisi in samayteen runtii caafimaadka nasiisa ka jara waxyaalaha leenbabadi antooba ka sugan hay-ado maanaha international ee local ee iyo ka sugan dhinaca caafimaadka maanaha walbaan layn suubi meelayo ka sugan yihiin barakayaasha nafti oo wayba laku suubi septembrariya macnaha waxyaalaha shubanka iyo malaariyada iyo yaalka nafaqa doran qaabkaas kulli meelaha barkamaameedka linka suubi meelo macnaha iyo ata ka sugan yihiino barakayaasha degniin ayaa linku furi dhinaca caafimaadka nafti run ahaantii jihuud iyoona joog hay-ada deegaanka rooga daamiya ku jeysideen arrimahaas anoonka maha naga runtii dhinaca caafimaadka alxamdulilah faylayin gudoomiye arrintaas fahmi maadaama dadka eena eed badan hadeeran degmada xudur shacabkana meelo deegaan shonghayna dad jaran ah oo markaas rajo le entiyo degmadii degmada tiitiyo tiyeglow kanagadan beerosho faladan hoolojo tiyeglow jari markaasay horonfoofsadan jarana dad oo hamisho ka jar inti degmada tiyeglow yognagadan caadi dadka ururda shacabka u dadka barnaamijkaas u bilabow dadka ciidamadu ciidamada daraad la soctaan sidii socotaanba anima madinta ku taban sagaashan kilomitr dagaalka garan tielo dagaalkana kasuubiyan oo nimanka nabadiidka ay dhibaato badan jeyshideena soctan haddii hamigiisa ay jara ciidamada diyaar garowaan ani maanaa tielo iyo nawaaha jamiiraha nimankan buraadee kasuuyin ina diblin huray ciidamada runtii arrintaas kaba burayaan alxamdulilah laakiin kajarna wakti midaa toob wakti umaraan laakiin armayo walka jarayna dublinaga dadkaas deegaamadola kanaga fahmi dhiniga markuun ku hadalna degmada amnisha ciidamadii oo tiyolow ku sugnaa degmada xudur roogan iyo ciidamadii horey roogi degmadaasi jarana dhaqdhaqaaqi oo sameehayan maadaama shacab intar badan xudurha deeren ciidamadii iyo iskaaladan ee koonfur galbeed soomaaliya inta deegaanada qaar ee markaas hoosgoon degmada xudur iyo seedan
arrintaas warka jira dhaqdhaqaaqaas jira akadaga wargalaa jira maalintaas wala la suubido yana suubiya tuulooyinka la seebaa nimankaas meelo la meeliye qaabkaas iyo kasuun yima masala kadheed walan bahaa ciidamadan bahaa iskaasho manaa ciidankii hore udurduuyona dukankiiyo iskaash sameeyaan insha allahu howlbadana qabado doonaa laakiin howlahan howlbadana qabado doonaa insha allahu haddi ilaahay jarana dhawaan ciidamadaasi oo si guud ahaan nsa jaran deegaan iyo seedeen ama galanto ka dhikeen maadaama deegaano badan iyo boqol ku tirsan al-shabaab galanteen ka jiraan haa deegaan badan ha seedeen tuulooyin badan ha la seedan iyo howlgalayaan waana nimankaasna walaa ilaa karayan gabalkusiya tallaabada kuu qaadi yajahatin holiyaha ka socota haye jarana ee gargaar markiili kureeba hayadoo degan degmadaasay xudur dhiniga arrimaha bulshada ama dhiniga ciidamada oo xudur roogan tiyeglohan roogan xudur roogan oo dhinaca koonfur galbeed ciidamadii weli bulshadii tiyeglow ha ku qaxi oo rooga degmada xudur wal ooyo gargaar hansamay tijarana dowladda koonfur galbeed soomaaliya ciidamada markaroob ciidamadii ahayn koonfur galbeed kolley walay tasiiladeedana ayaa waa la weydiiyey oo dhinaca ciidamada laakiin shacabka armada raashin liisheene marka koowad koonfur galbeed raashin sheenta siyad boqol oo dhoosiya macnaa raashin siidi marka qaabku isgaa haddana kolley kaylidhaantii ayti kajarta ani macnaa marlamaayo marsidaa dadna gargaarta kolley kucosinka gobol ahaan haday tan ciidamadeena taasyoon khaasate qaabkaas kolley masi markarooba ciidamada daakule ay soo fadanya qaabkusiya iyo waa jirtaan hadii laakiin kolley ciidamadaas maadaama deegaankan iskooyan ee koonfur galbeedna dad dowladda dhaawo ciidamada inta ka sugan lamada dowladood lam ciidanshii kolley basiisa tasiyaadii gaabshii la socdaan ani macnaa waa ku beddelaan ani walaa gaabkasay ku waa ku taakulayaan waan ogin gudoomiye adoo mahadsan haddii aan kiina dhiniga arrimaha bulshada ee degmada xudur ee xarun goboleedka bokool ee dhowaan shacabka cawsho badan yaa jeediyaan caafimaadka walbarashada iyo weliba dhiniga gargaarka koonfur galbeed wasaaradda caafimaadka iyadoo horey degmadaasay dhibaatooyinka jireen haddana shacab intar badan hadeeri wasaaradda caafimaadka iyo tan oo markaasi walbarashada jarana daawisi qaas ahaan handeerteen shacabkaasay oo degmada tiyowlaha ku qaxi xudurog maadaama dhibaato badan ku jiran degmada qaxa dad badan ku koyne maya koonfur galbeed waa anigiisii daawadoonato dhinaca waxbarashada ma jiran hay-adda caafimaadka oo macnaha wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed waa anigiisii ma jiran marka arrimada kolley walbaanan sheegnay wili gurmud iyo hasuudan mahaynuun haye inka dambayntii madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan oo isu mas-uulka iyo shacabkaasa ka dhibaataysan degmada xudur ma anka baaqo lahayd oodan sheega lahayd weliba gaar ahaan wasiirada oon qaabilsan walbarashada dhinaga caafimaadka runtii awna way baahnaa gobolkan boqol gobol koonfur galbeed sideed gobol koonfur galbeed gobolku madow arrimada walbaanan sheegni jeedini dhinaca wasaaradaha cabdil kureeba maleeshooyinka dhaaqcelinta wasiirka oo ciidamadan tirodan mar badan barnaamijyadan kooy haddii la kureeba wasaarada caafimaad aradan horma ku kooyna wasaaradda waxbarasho aradan horma ku kooyna runtii armadan waa badan shisheen sheegnuna armada hayti madaxweynaha koonfur galbeed wayba ogi warbaha magaaladan hataa kooy aniga reedidaas macnaha dhinaca oramaha bulshada ciid macnaha linkuliidada qaabka siga runtii weenka baaqay mase madaxweynaha nin macnaha wasaarado caafimaadkiisa waxbarashada amar meydin barakayaal badan maadaama kasuun magaaladan haalshe marka roobosku diididi arrimaha baan ka baaqanay madaxweynaha nin macnaha rabtan waa lagu qabada tallaabo luqbaada barakayaashan gaana lagu sii dhinaca caafimaadka intoo dhinaca nololaba dowladda maanaha dowladda dhexe unaba dhataan jirta ka jirta koonfur galbeed dhataan ka jirta dowladda dhexeese toosa miilaariranuna dowladdii koonfur galbeed ka tirsanna dadka iyo gargaaran ku baahan dowladda gargaaran ku baahan siyaasa jihaan ka baaqoy koonfur galbeed ahaan waraanan ku qabdoy wayba dhibaatooyinka deegaankan ku jira dadka mas-uuliyadda saaranta koonfur galbeed madaxweynahan ka horreeyo arrimayoon ka baaqana ani maanaa si degdega dalka maadaama abaaro ku jirta dadkan waa la deere ciidamada naftiya la taakulay sida cudurkaasna la degaana ma fadan arrimo walba fadaana nin madaxweynaha ninku jeysada wasaaraduna kaa muraajeediyaan ciidamahasiinkaas weliba guddoomiyaha degmada xudur ee xarun goboleedka bokool maxamed maalin axmed oos waraysi gaaraysa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo isla markaas warbiyaaya amniga degmada xudur iyo weliba shacabka dhowaan ku barkacay degmada tiyaglow ee gobolka bokoole guddoomiye eedakinka mahadnagaan waraysiga
omo nadiif batura abo geedka dhardhigoba isdaartaymaad wasalaha karteadagoo jadiidka intaalki warti may wala deerey lakuna dhigoa musnama jarmay mahindhoo ku jirinta dharkakikeena dhagadayle wah aman hayna maase masianka nuuren wala oomo nadiifa lakadhagaysan nuuradi wa oma naif aasu amay fol aasuwa hadabalamu kunhaysidee kunkooy unagi oo gaaday oo kunhayta soo hagaaday hayinkadar inibal moosiidii wayiseeneeye yeedo lamalama kumaho baakada nusnusje e liseeni lam konton garaame eh lamahaba ho qaato bisadikun makidaaria sidii baakada hanlay ho lamahaba qaato sadikuna dhiibas makidaaria maa kor qabto ame may dhow ayaa antan wajadaloe hadda hagaade poolana ninkana seehiyay oma nadiif nambuusi haatow noocse may aragaw norway ii jarmal oma nadiifa taalla nugaal ii boosaase naase hablood ii hargeysa Ooma-
idaacadda warsan ee magaalada badhabiya noola daratan dhegaystayaal kulanku warsan qaybo jeeda xayaha sadeerni shirsada maalin shirsada maalinku dareeray magaalada muqdisho isla markaasna ku hadalaayay aafooyinka masiibooyinka dhiniga abaaro iyo fatahaada webiga isu sameeyow weliba geedka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya cumar khaalid cumar carte waa maxamed cumar carte uusa ka gebagabaayey magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka weliba uusu sheegay in xildhigan la baahanye dhammaan soomaalida inay iska taladaan maadaama abaaraha dadka iyo duunyada saameeyey iyo ku jiraan guud ahaan gobollada dalka soomaaliya waa ku ra-iisul wasaaraha oo khudbad dheer ku jeediyey hayrowka shirka sadiida maalin magaalada muqdisho ku dareeray
abaaro aada xunxun baa ka dhacay oo soo noqnoqonayay sanadkii hore sidoo kale ay uga dhacday iminka waxaa la qiyaasayaa in ay maxaa la yidhaahdaa boqolkiiba soddon wax boqolkiiba konton wax ka yar ay ka ay roobabku ka dayen dalka taas micnaheedu waxay tahay in maxaa la yidhaha daaqii iyo baadkii uu ka dhammaaday xoolihii gabo ino dadkiina ay imaka raashinkii iyo wixii maxaa la yidhahda cuntadiiba cunadiiba ay ku adkaanaysa haddii alla wax soo saarkii uu yaraanayo marka aafooyinkaasu dhacaan cumar xasuusanna laakiin maxaa la doonaya mar walbaba in ku talagal la sameeyo hadda waxaa la yidhahdaa masiibooyinka caalamka ka dhaca waxay ugu badan yihiin meel kastoo ka dhacaanba waxay saameynta ugu badan ku yeeshaan dowladaha caalamka saddexaad waayo dowlad kastaaba talagal ku talagal ma sameyso wixii waa wixii markaasuun ay haysatuun bay cuntaa and then khalaas halkaasuun baa lagaga baxa maxaa markaa la doonaya waxaa la doonayaa si loogu adkeysiga loogu yeesho waa inuu qorshe jira waxaa nasiib wanaaga iminka ee national development planka ama qorshaha qaran ee hadda la wado pilar ka mida uu ka mid yahay ama tiirarka uu ka mid yahay u adkeysiga aafooyinka taas waxay kutusaysaa in loo sida loogu baahan yahay ama muhiimadda ay leedahay in la sameeyo qorshe lagaga hortegi karayo dhibaatooyinka intaanay dhicin musiibooyinka intaanay dhicin in laga hortago maxay sababtu tahay sababta waxay tahay wuxuu markay dhacaan waxba kama qaban karti imanka abaartu markay dhacdo waxay noqonaysaa gurmad gurmadkii kabacdi waxay noqonaysaa haddana in dadkii inay kasoo doogaa doogaan waxay qaadanaysaa muddo oo ay masalan haddii xooluhu ka madhaan mudday qaadanaysa haddana in ama dib loogu sameeyo restocking ama maxaa laga waxyaalahaas intay qaadanaysa mudday qaadanaysa marka muddada ay qaadanaysa ayaa waxay ku tahay dad fara badan oo keenaysa inay dib u dhac ku samayso horumarkii la doonaya in la gaadho marka in lagaga hor laga hortagaa taasay keenaysaa arrinka kale ee meesha jiraa waxay tahay waxaynu rabnaa inaan isku xidhno oo mar walbaba yani dhibaatadayna haysataa waxa weeyaan maalin walba waxaan leenahay waxaan halkana ka dhacday masalan hadi jiraal waxaan usoo qaataa mithaal webigan shabeelle jowhar markuu marayo sanad walba wuu fatahaa sanad walba waxaad maqlaysaa webigi waa fatahay waxaa la doonaya in in in la qabto ciid markaa jawaano ciida in lagu qabso laakiin waxaa la rabaa in laga fikiro war sanad walba haddii wixii dhacaya oo intaasoo khasaaraha u geysanayo waxaynu kaga hortegi karaynaa in la bilaabo in laga fikiro markaa laisku xidho horumarkii iyo maxaa la yidhaahdaa wixii la odhan jiray reliefka ama gargaarka deg degdega ah oo qorshe inuu noqdo qorshe ka turjumaya ama wax ka qabanaya gargaarkii degdega ahaa laakiin hadda same timena si socodsiinaya maxay in developmentkiina uu ku xidhmo oo horumarkiina uu ku xidhmo markaa laga fikiro la yidhaha shanta sanee soo socota masalan kaba soo qaadba waxaa loo bahan yahay boqol milyan baa loo bahan yahay in kanaalkaa lagu hagaajiyo ama webigaa meel meeluhu ka jajabaya lagu hagaajiyo boqolka milyan loo baahan yahay shanta sane soo socota sanad walbaba intaas ayaynu kaga talagelaynaa taasaa markaa keenaysa in boqolkii milyan uu suurtoobi karo oo faces inta loo kala jebiyey la samayn karayo laakiin inaan laalihi intaynu ka fikirayno inaan jawaan ciida oo ku qabanno webigii oo wax kale aanu aan aan arrinkeenu aanu intaan dhaafsiisnayn sanad walbana uu soo noqonayo de waxa weye markaa innaka waxbaa inaga qaldan marka waxaa la rabaa inaan horta innaku aan halkan xaggan iska saxno oo qaladku halku halku yahay aan gaadhno ta kale ee la doonaya waxawey runtii qodob aad iyo aad muhiim aad kaga ayaad kaga hadasheen oo ah isku xidhka dowladda federaalka iyo maxaa la yidhaahdaa dowlad goboleedyada muddana imika waa la waday oo maxaa la yidhahdaa ama ha noqoto wasaaradaha kala duwan ha noqoto ama ha noqoto xataa n l fka ama madasha qaran madasha qaran waxay keentay in dowladdii federaalka iyo dowlad goboleedyadii madaxdooda ay ku kulmaan oo qaraaro siyaasiya loo baahanya la qaadan karayo tad maanta ku wada fadhidaanna waa taas weeyaan waa spiritkaasad ku wada fadhidaan aad ka arkaysaan leadershipkii ama maxale hogaankii sare iyaga laftooda ay wada shaqaynayaan oo laga wada shaqaynayo sidoo kale ayaa idinkuna u wada joogtaan oo laga wada shaqaynaysaan maxaa markaa la doonaya isbedelka ama fakerka ah yani hadi jeraale oo dhibaatada naga haysataa waa maxay waa nidaamka federaaliga oo aynaan fahmin nidaamka federaaliga waa sidaan imika u fadhino oo ah maxaa laga ina dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexe ama maxaa dowladdii federaalka ay ka wada shaqeeyaan horumarkii ka wada shaqeeyaan masiibooyinka ka wada shaqeeyaan amnigii ka wada shaqeeyaan waa taa weeyaan marka horta inaan fahamno oo moralka aynu qaadanayno ee moralka aynu qaadanayno federaalka laftiisa aynu aynu qaabkay u noqonayso aynu ka wada shaqeyno oo ay noqoto isfaham dagaali naga dhexeeya ma jiraan dowlad goboleed iyo dowlad goboleed kale dagaalkeeda ama maxaa kala jiidasha ma jirto maxaa dowladda dhexe iyo dowladda dowlad goboleedna kala jiidasha ma jiraan marka waxaan rabaa in aynu ku wada shaqeyno inagoo oo iswada ogol oo soomaaliya oo doonayna inaan maxaa la yidhahdaa horumar iyo wax la taaban karayo dalkeena iyo dadkeena aan u qabano waa taa weeyaan ta ka hadle kan ka hadlayna in maamulkii la daadajiyo oo maamulkii uu gaadho maxaa la yidhahdaa gobolladii uu ka sii dego oo uu gaadho maxaa la yidhahdaa degmooyinkii uu ka sii dego oo uu gaadho ilaa iyo tuulooyinkii uu gaadho taa weeyaan tan rabnaa ee lagu gaadhaya ee la siinaya dadkii inay helaan iyagoo ay maxaa la yidhaahdaa isku mateli karayaan heerkii doontaba ha noqotee ay ka sheegi karayaan horumarkooda ka hadli karayaan qorshahooda ka hadli karayaan oo hoos inta kasoo kacdo kasoo dhisanto dusha ay markaa ilaa dusha ay timaado qorshahan qaranee dalku iminka la doonaya in looga gudbaana taasuu ka turjumaya ilaa kun qof wax ka badan ayaa ayaa wada tashi laga sameeyey intaasoo saacadood intaasoo maxaa la yidhahdaa ayaa ayaa la sameeyey waxaasoo dhanna waxaa loo sameynaya waxay ahayd in la heli karayo sidii looga wada shaqeyn lahaa ama maxaa la yidhahdaa qorshayaasha kuwa dowlad goboleedka iyo kuwa kaleba lais gelin lahaa oo markaa hal qorshe oo markaanu qaadano maxaa la yidhaahdaa saddexda ama afarta shay ee ugu muhiimsan ee ku jirta prioritieskeena ama maa kala mudnaanta leh aynu anu anu sameyno kala mudnaantii loo baahnaa oo kuwa ugu muhiimsan ee ugu mudan aynu markaa maxaa la yidhaahdaa siino haddii laydmo inay noqoto wax dalkoo dhan halkaa uu ku ku wajahan yahay waxyaalaha inoogu daran maxaa ka mid a biyaha ka mid a maxaa inoogu daran maxaa ka mid a shaqo la-aanta ka mid a maxaa inoogu daran oo ka mid a infrastructure yani in maxaa la yidhaha kaabayaashii la dhiso ayaa ayaa ayaa inoogu sii daran waxyaalaha meel cid dowlad dowlad goboleedka sana taabanaya dowladda dhexna taabanaya isku xidhkii xataa maxaa la dalkuna uu markaa muhiimkeeda noqonaya marka in arrimaha dhalinyarada aada loo eego maxaa la yidhahdaa iyo tan maxaa la yidhahdaa infrastructureka ama kaabayaasha iyo guud ahaanba maxaa la yidhahdaa sidii loo loo sameyn lahaa in qorshehaas uu saa u hirgalo waxyaalaha aan u baahannahay anoo markaa doonaya inaanan inaan kusoo noqdo yani pointka ah ama maxaa la yidhahdaa nuqdada aynu aynu maanta halkan shirkeenu yahay waxa ugu waxaynu rabnaa in waxyaalihii inoo qabsoomay sanadkii sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ilaa labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo sanadka laba iyo tobanka labada kun iyo toddobiyo tobanka oo aynu usii soconno waana ku faraxsanahay in hirshabeelle oo kusoo biirtay dowlad goboleedyada in maanta shirkii ugu horreeyay lagu qabanayo aada iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay awal maad maqli jirin dee jawhar wax lagu qabanaya markaa kusoo dhawaada marka halkaan aad ka wadaan xidhiirka oo hawlo ay saa u socdaan ayaa muhiimad muhiimad muhiimad u leh dhammaanteen
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada badabyan oo dhugeystataan qaybo dhexe ee kulanka warsan way ku gudi jirnaa qodobka kale ee kulankuna kafeeriyaan waliba uuse nagadayahay hamiidnimada magaalada abgooye ee gobolka shabeellaha hoose waliba ku dhiyey xaflad laka taageraa ee madawnega maamul goboleedka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo dhowaan ka dhawaaqay in useeyey musharax ansurung kursiga madaxtinimo ee dalka soomaaliya xafladda walibaa ku qiib galay dhammaan shacabka reer abgooye maamulka degmada iyo kan gobolka shabeellaha hoose
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh annagoo nala joogaan maamulka degmada afgooye guddoomiyaha ku-xigeenkiisa taliyaha saldhigga booliiska iyo agaasimaha gobolka dhinaca transportationka waxaan salaamayaa kow nabaddoonnada oo meesha ka soo qayb galeen annagoo ah nabaddoonnada degmada afgooye ka soo jeedo maanta waxaan halkan isugu nimid inaan taageero u firidino oo aan u ducayno madaxweynaheenna shariifka oo musharaxa ka ah degmada waddanka soomaaliya marka taageeradan tii noogu horraysi ma aha hadda ka hor waxaan ku samaynay baydhabo isagoo xaflad weyn meesha noogu dhigi marka maantana ilaahay na soo kulmiyey meeshaan inaan ka soo qayb galno marka dadweynaha afgooy waxaan u sheegaynaa kii maqan iyo kii joogaba inay madaxweynaha u soo duceeyaan taageero u fidiyaan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan bulshada ummadda soomaaliyeed oo intaha ku kulantii indheergaradka masheegda odayaasha saraakiisha waa salaamantihiin boqol iyo toban iyo afartaad ka salaamantihiin madisaasunku gudu maadaama waryihii bariima ba'ri oo hadalka noogadi oo shanshandagiglay la hadaleelna ari buraanbadna korkaananka jirti may taageeran ina madaxweynaha koonfur galbeed oo ah haddi madaxweynaha soomaali la midnimada iyo dadnimada iyo sidii wallunwadaaw aad iyo aadanka dheerayu ee marka may fadaane soomaaliweyn meel kasta roogda maadaama siyaaso codsadan galaan may ka odsadaane sanadkun inii macnaa shufeernagana soomaaliweyn maynin ogolaa aytanta gobolka baay lihidun isagaarri dhibaangeelaha ka dooradii sigeesiyownimo ee gobolka lanka gobolka inkubiyin afartan iliyaan ka badan somalilan waay jubbaland afartan iyo seddi laaka dooradii inta kalaman soddon iyo todoba laaka dooradii sida baydhabo afartan is- eh, lihdun iyo sagaalkii korsi laaka dooradii dadnimadii iyoona mardi kalsoonindii lahanka dooradii saas oo kale haddii soomaaliya madaxweynahan landhiibana saasisa ka fayleedhaqadaa soomaaliya maadaama oo odkii shan dagiigleynan ari dad badana baydhabo kukoy degmada afgooy shan qof iyoonay maaragtay maynta du fartiinka fare oo ka faa'iidaysadee shan qof iyoonay laashinjo shan qof iyo laashinjo degmada afgooy dadku kooyan miriflo walma boobna baydhawna musuq maasuq maka jiro musuq maasuq horeyna maka dhiin hadda kadibna maka dhii doonta wal musuq maasuq la araw ka dheerta laakiin musuq maasuq oo maroodi kuwiinta wal dad shan qof iyoonay laashinjo amaradeen waay geladana baawiinta gelada hadda bantaas la roogna taagariis la ena marka dadka odayaasha ah ha ka fiirsadaan siyaasadda ay la fokanoy meelo dhadheer iyo jeeyaanna ma jirta maadaama dad badan oo dambooy madaxweynuhu koonfur galbeed oo eh madaxweynaha soomaaliya afartan sana ninyin ogol ku feer nagana allahu akbar allahu akbar allahu akbar wabilahi towfiiq بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan dadweynaha sharafta loo meeshaan isugu nimid iyo madaxda degmada afgooye waa salaamantiin Een, waa u jeednaa ninkii alla doortay baa dooran kolleyba annagu wixii hadda meeshaan isugu nimid waxaan taageero u nahay madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan hadal badan haangma buuxshaa tiraa soomaalida intii aan ku warrami lahaa dadkii saaxiibyaalkay ahaa hore baa ugu warrameen annagana tii ay ku warrameen baan ku taagannahay wabilaahi towfiiq
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المصرفين أما بعد ولا ليال ما أنت حفلة دان بلارن أنا سوون مدي وحفلة كوساب صن مشرح لمدى مدحوينه هنا كوفر قلبات صوماليا شريف حسن شيخ آدم فنانك فنانكينا waad maqlayseen wadaaninkii shubi karay mare baasho wadaaninkii shubi kara waxaan rajaynaynaa biidn illaahi tacaala haddaan madaxweyneheyna garab istaagno oo aan dadaal iyo dadnimo la garab istaagno waxaan ku guulaysanaynaa in sha allahu in madaxweyneheyna uu mar labaad noo noqdo madaxweynaha soomaaliya waxaad horey uga soo shaqayseen waxaad wax badan ka shaqaynayseen halgan dheer aad u marteen koonfur galbeed soomaaliya inuu shariif xasan ka noqdo madaxweyne taasi waxay ku timid in madaxweynenimada koonfur galbeed soomaaliya uu ka noqdo shariif xasan sheekh aadan madaxweyne waxay ku timiday rabitaanka shacabka koonfur galbeed soomaaliya haddana waxaan doonaynaa biidn illaahi tacaala rabitaanka shacabka inuu ku noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya nin baa wuxuu yidhi waa intaasoo ula sii dhowaato waa intaasoo ula sii dhowaano oon dhammaan dadaalno madaxweynena aan garab istaagno in sha allah waxaadna dareemaysiin siyaasiyiinta soomaaliyeed ninka ugu siyaasiyan maanta amba ugu da- weyna wey waxaan rajaynaynaa in sha allahu inaan arrintaas ayadaa aan ku guulaysanno shariif xasan sheekh aadan inuu mar labaad noo noqdo madaxweynaha soomaaliya ayaan rajaynaynaa in sha allah shacabka soomaaliyeedna waxaan rajaynaynaa sida fanaankaynuba sheegay ha ugu shubaano dalka ninka hoggaamin kara waxaan idinka rajaynaynaa shacabka soomaaliyeed meel kasta ee aada joogtiin in aad ku shaqaysaan rabitaankiina madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya wuxuu ku shaqayn doonaa sida ilahay ka rajaynayno isagan aan ka rajaynayno shacabkiisa rabitaankiisa uu ku shaqayn doonaa in sha allahu biidn illahi tacaala waxaana wax lagu noqon karaa shacab ishaysta garbaha oo taageeradi taageeradiisa muujiya oo rabitaankiisa muujiya ayaa wax lagu noqdaa ma isku waafaqsannaha inaan si toosa u garab istaagno madaxweynehayna ma isku waafaqsannaha shariif xasan inaan shacabkuna waa mahadsan yahay ayaan leenahay sidaas haddii loo dadaalana waxaan rajaynaynaa shariif xasan sheekh aadan inuu noqon doono madaxweynaha soomaaliya inuu noqon doono in sha allah biidn illaahi tacaala aad iyo aad ayaadna umahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu
odadhaqameedyada martisharafka ee gabdhaheenna hooyooyinka madaxda kale meesha fadhida wariyaasha fanaaniinta qaybta hiddaha iyo dhaqanka cayaarta cayaar soomaaliga kulligiin marka hore waa idin salaamayaa salaan kadib salaan kadib kolley maanta waxaan isugu nimid oon meesha aan isugu nimid madaxweynihii koonfur galbeed oo aanu wada jecleen oo ku jira mushaar musharaxiinta maanta qaranka u tartamaysa marka annagu haddaan nahay reer koonfur galbeed waxqabadkiisa waa ka warqabnaa oo waxqabadkiisa meel dheera idinkoon ka fiirin hoolka baad uga jeedaanba meesha aanu fadhino waad u jeedaan iyo nidaamka iyo nabadda aanu ku jirro maamulkiisa waad ka warqabtaan heerka uu gaarsiisan yahay bujis baa wuxuu yidhi xildhibaanada maruu tirinayey wuxuu yidhi lixdan iyo sagaal xildhibaan baa lagu soo doortay buu yidhi macnuhu gobolladii kale markala fiirshay waxaan noqonnay gobolka ugu tirada badan marka maxaa noo diidaya maxaa noo diidaya marka inaan musharaxiinta u tartamaysa aan noqonno oon weliba aanu qaadno marka waxaanu leenahay waanu garab taagannahay haddaanu nahay koonfur galbeed iyo inta siyaasadaada la dhacsan maadaama aad tahay nin karti leh wanaag badan daacad ah siyaasi culus aad tahay maanta dhibka ma waddanka ku jira ka bixin kara marka waxaanu leenahay soo dhowow madaxweyne kii ku guule musharaxayna madaxweynaheena koonfur galbeed ku soo dhowow musharaxnimadaada waana kuu garab taagannahay fanaankan hore ugu yidhi ugu shuba waxaan codsanaynaa dadkuna inay ugu shubaan wuxuu yidhi dhum dhumug iyo lixaad dhirir iyo lixaad dhumac laisu geeyaa calan lagu dhidbaa dhaxaan soomaalay kala dhataalneen oo dhinna dhegba meel ahaydoo dhibaataya colaad mi dhaxtiine ma waxaan ka dhul sugaynaa dhul shisheeye ruux jiro iyo midaan weli inoo dhalan maya waaye kaa ka dhar sugayne waa kanaa waaye kaan annagu ka dhar sugayne waa kanaa marka waaanu garab istaagno waanu garab istaagan musharaxeenayow soo dhowow soo dhowow waa mahadsantihiin بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan nabadoonada ugaasyada salaadiinta ururka haweenka ururka dhalinyarada saraakiisha amniga wasaaradda dhallinyarada ee isboortiga isdugaheeda wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka maamulka degmada intiisa kale saxaafadda mar labaad waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
xaqiiqdii waad dareemi kartaan maanta rabitaanka degmada afgooye dadweynaheeda maamulkeeda ururada bulshada degmada ka dhisan inuusan daah saarneen codkoodii dadnimadoodii iyo taageeradoodii ay la garab taagan yihiin musharax madaxweyne mudane shariif xasan sheekh aadan degmada afgooye waa meesha laga dhisa dhammaan maamullada dalka ka jira degmada afgooye waa degma hoggaamisa soomaali inteedii kale mudane madaxweyne waxaan ku leenahay annaga codkii ku siinay xildhibaanada inay codkii ku siiyeen waana rajaynaynaa inaad ku guulaysan doontid soomaali waxaa la lahaa been way ku hadashaa laakiin been kuma maahmaahdo soomaalidu laba maahmaah
oo adi midna waa murtiyo oo fanaaniinteennii ayaa horey u soo jeediyeen
waayahay dhegeystayaal haanasnay bahaayana qaar ku mid ah dadgiika ku qiibgeliyey xafladda ka taagaraayay madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo xilligan ee musharax ansurhum kursiga madaxtinimo ee dalka soomaaliya guud ahaan idkaasiyaan dambeeyey barnaamijka kulanka warsan ee idaacadda warsan hamiynimadan kuludaraatan dhegeystayaal barnaamijka wali baa saaray sida cali muuse maxamed ateera anoo cabdullaahi nuur aadan jecel weyse nadiir lasiyaayi saalax cali maxamed qays ee barnaamijka farsameeya intuuna kan koolamadeedan ku kulmaan waliba sin ugu tabay sidaas iyo hamiin fayle
Thank you.